waa mahadsan tahay duleedka magaalada dhadhaab jidka isku xira dhadhaab iyo gaarisa agagaarka dhaamka ama warta loo yaqaano eegey meel ilaa iyo shan kilomitr u jirta magaalada dhadhaab ayuu intaan salaada duhur la gelin ka hor uu ka dhacay qarax lala eegtay baabuur nooca languruusulka ay saaran yihiin dad shacaba oo dadka deegaanka dhadhaab ka tirsan oo ka imaada dhanka magaalada gaarisa baabuurka waxaa saarnaa ilaa iyo koob iyo toban qof oo rag iyo dumar isugu jira waxaana ku dhintay laba qof oo uu ka mid yahay mid ka mida ugaaska ama namadoonada deegaanka dhadhaab iyo wiilkiisa maaragtay dadkaasi ka mid ahaa halka shan qofna ay dhaawac qaarkood aad u daran yahay dhaawac hadda waxaa la geeyey istaalka magaalada dhadhaab halka meydkana sidoo kale dhadhaab la geeyey meeshu meel aad uga fog maaha magaalada dhadhaab waana jidka isku xira gaarisa iyo dhadhaab marka arrintaasaa dhacday daqiiqada ka hore dhacday laamaha ammaanka ee hadda goobta jooga gaariga oo ah sidaan hore u sheegay languruusel aad ayuu u burburay khasaaro badan baana halkaasi ka dhasha oo dhimashada dhaawac isugu jira oo labada qof ee dhimashada iyo dhaawaca ilaa iyo shan qof oo qaarkood ay dumar yihiin waa tahay gaariga magaalada gaaris uu ka imaaday wuxuuna u jeeday magaalada kulan oo deegaanka dhadhaab ka tirsan ugaaskan laftiisa alla u naxariistee dhintay oo lagu magacaabo ugaas aamiin wuxuu wuxuu ahaa mid ka mid ugaasyada ama hoggaanka dhaqanka deegaanka dhadhaab wuxuuna u socday xaflad caleemasaar ah oo la rabay hadduu alla idma berri inay ka dhacdo magaalada kulan oo isaga ugaaska bedeli lahaa uu xilka ku wareejin lahaa oo berri u ballansanaayeen marka halkaasay ku socdeen gaarisayna ka imaadeen arrintaana halkaasay ku qabsatay waa tahay marka maxamedu ma aha markii ugu horreyso agagaarkan ay wax ka dhacaan bishii sagaalaad ee sanadkan gudihiisaan soo dhaafnay ciidamada ammaanka oo goobaan ka fogeyn halkaasi degan qarax lagula eedkay lagula egtay iyada lafteeda meel aagaasi aan ka fogeyn hal askari baa ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen marka waxaa runtii aad iyo aad marar badan bay jidka wax ka dhaceen lakin waa markii ugu horreyso dad shacaba gaari ay leeyihiin lala beegto jidkan isku xira gaaris iyo dhadhaab waana jidka halbowlaha ah ee magaalada gaaris iyo isku xiro qaybahan kale ee deegaanka waa tahay baaruud waa mahadsan tahay